Bulshada ku nool deegaanada qaar ee hoosyimaada degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaac ayaa sanad walba waxaa saameyn ballaaran ku yeesha fatahaadaha webiga Shabeelle waxayna sababaan khasaare kala duwan oo isugu jira mid handayadeed iyo mid nafeedba. Saameynta ugu badan waxaa la kulmaa beeraleyda degan hareeraha jiinka webiga Shabeelle iyo xoola dhaqatada. haddaba qaar ka mid ah guddoomiyaasha tuulooyinka hoosyimaada degmada jowhar ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha iyo sida looga hortegi karo marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloon soo dhaafnay haddaana cabsideed ay leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeydeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdana ka goysanin marka sidaas aaweedaan fasaahadeeda ooga cabsi qabnaa hadda oo xillida deerta hadee roobka bilaado marka cabsidaas walwalkeeda waa qabnaa anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo ruuga shabeellaha dhexe waxaan ugu dambaysay saddex sano ilaa iyo afar sano ayaan maroynay dalaq la-aan tulwaraqel cumar guudka marka alxamdulilah waxaa intaas aa sababay ilaahay qudradiisa waaye wax adduunyada horta codoceyniga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad u weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen kalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii ayaa wadano magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelaan ka baxna malaha afarta koono dawladda hirshabeelle waxaan ka rabnahay inay gacan nagu siiso ama garab nagu siiso waxaan rabnahay hay-adaha samafalka en inay garabna siiyaan ilaaha wax bixi karo waayo bini aadanku sidiisa buu qadarta ilaahaya iskale dadaalna ma reebana markay tuulada tahay tuulada isxilqaan oo meelihii khatar ka imaan karta ay haysaa walow dhul dhamo baaxad weyn oo dawlo u baahan maaragtay u baahan aysan shicib oo tuulo degan xoogus aynin haddana intii awoodeyna waa rabanaynaa walow awoodda ilaahay gacantiisa ay ku jirto waxaan ka helnay walax yar oo kaalme sanadkii dhawaay walooyinkaan loorada bixiyo bisha case haddou ilaahay ku diidin loorartii aan kuley waardiye ahaan u haysanaa wadda wax weyn ma jiraan shaqaduna hadda badanaa waana waa qabanay wallaahi buulo haddau biyaha keeno webiga masalkaan hadda roob ka da-aayo hadda meelo badanaa wax ka qabanayaan loo rar saarnay meelahaas cabsi weyn ay leeyihiin asha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin aniga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qorya wax badan waa sheegnay laakiin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalma aan ka helna ma jirto ilaan qoryahaas si kastaba fatahaadana ayaa ah mid kusoo noqnoqda gobolka shabeellaha dhexe taasi oo u baahan inay iska kaashadaan bulshada iyo maamulka si loo yareeyo khasaaraha ay sababi karaan